asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habe wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hawriga wararka afar labaatanka saacraadi haddalsan iyo magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosii
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbacayana soo gelaysaa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay kuwda bisha labaad ee febraayo sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn iyo caawa barnaamijka wareeg wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qadan doonno idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdeen waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey dagaal beeleed xoogan oo maalintii labaad ka socda deegaana ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wararka ugu dambeeyey khasaare kala duwan ayuu dagaalkaasi sababo iskugu jira dhimashii dhaawac maamulka waxay ka yiraadeen wararka ugu dambeeya arrintaas ku saabsan aad maqli doontaan dagaalkaasi maleeshidaas waxa uu salka ku hayo ayaan caawa barnaamijkeena wareegeen kugu baahin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona maxkamad ku taalla puntland ayaa lix dhallinyaro ah ku riday xubno kala duwan kuwa oo markaas lagu eedeeyey kamadhaanshaha dagaalamayaasha al-shabaab xukunka sida u dhacay ayaan soo gebi doonaa barnaamijkiina qayb ka noqon doona caawa sidoo kale waxaan idiinaha barnaamijkan idinkugu soo baahin doonaa saaxiibeel guddiyada doorashooyinka ayaa markaasi laga dhegeystay warbixin ku aadan hufnaanta doorashada xilli markaasi qeelaan xoog leh ee ka jirto hanaanka doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka ay ku socdaan oo meelaha qaarkood cabashooyin waaweyn ay ka muujinayaan hanaanka markaasi loo maamulayo qaarkoodna waxay sheegeen in gebi ahaanba loo diiday halka kuwa kalena ay sheegeen in qabiilka ah ee beesha u dhasheen markaasiba la inkirayo sida warbaahinta markaas ay weriyeen lana arkay qaarkood oo warbaahinta la hadlay waxaa kaloo caawa maqli doontaan oo barnaamijkeena qayb ka noqon doona guddoomiye hore baarlamaanka ah maamulka hirshabelle sheekh cusmaan barare maxamed ayaa waxa uu ka hadlay wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada beledweyne ee ciidamadii dowladda halkaasi geysay waxaa ka dhaqan galay amarkii golaha wasiirada isku raaceen in dib loo soo celiyo xaalku sidee u maraya
waayo kuraasta meesha taalla ee shan iyo labaatanka ah waxaa dooranaya ergagaalayka laba kun iyo xoogaha odayaal dhaqameed oo mishan ah waa tartamayaasha oo kursiga ay sama ufiirsanaysa intii ayaa waxaa la doonayaa in xuquuqda
waraysi arrintaas ku saabsan oo aan la yeelnay guddoomiye hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle sheekh cusmaan barre maxamed oo dhinacyo badan taabanaya caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo safiirka midooda yurub ee soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku kulmay maxay ka wada hadleen wararka ugu dambeeya ayaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona qodobadaasi wixii soo korra ayaad maqli doontaan saaxiibyaal oo markaasi qaybka ah soomaaliya oo midooda afrika iyo beesha caalamka kala wareegeysa ammaanka guud ee dalka axmed cali maxamed axmed jaaji ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuudna waa idan soo saaray halkan idinkala socodsiinaya ee kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambaysheene dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
saxibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdan ka leeyahay barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka sac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho ad dhegeysanaysaan qaybaha ugu horreya barnaamijkiina caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan hordhac barnaamijkiina aad kusoo maqshanaya inoo soo socda waxaase ku bilaabanah dagaal qaatay laba maalmood oo xiir ah oo markaasi ka socda deegaanka haraaleh ee gobol galgaduud ka tirsanaya haatan wararku waxa ay halna ay sheegayaan in markaas hadda xaaladdu ay tahay mid degan kadib markii dagaalka uu markaasi iskiisa u istaagay dagaalka oo ahaa mid marba mar ka dambaysa sii xoogeysanayay ayaa istaagay galabta casar liqiyey iyadoona dagaalka uu u dhexeeyo maleeshiyaad markaasi waa maleeshiya beeleedo walaala ah oo kasoo wada jeeda degmooyinka ah ama tuulooyin hoos yimaada degmada ballanbal leh ee gobolka galgaduud ee soomaaliya waxaana dagaalka ka dhacay ama uu ka dhacayba deegaanka haral loogu magacaabo isla goobtaasina waxaa ka dhashay khasaare kala duwan isugu jira dhimashada dhaawac dagaalka ayaa salka ku haya aanooyin qabiile iyo dhul daaqsumeedo waxaan labada dhinac markaas horey ay uga dhex taagneed takano markaa qabiil ah oo in muddaaba soo jiitamaysay sida ay sheegeen wararku markaas ama siday xaqiijinayaan wararkaan ka helayno gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka dhinacyadu ay ku dagaalameen dagaalkaasi khasaaraha ka dhasheen waxaa lagu soo warinayaa ku dhawaad soddon qofood oo ah dhinacyadii dagaalamay inay ku dhinteen dagaalkaas galabta ilaa iyo maanta ilaa iyo shalay halkaa ka socday waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa in ay ku dhaawacmeen dad ka badan soddon iyo toddoba ruux oo kasoo kala jeeda dhinacyadii dirirtu ee ku dhex martay deegaanka haraleh oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir dhanka degmada balanballe ee gobol galgaduud markaasi kaga beegan magaalooyinka guruceel iyo balanballe oo markaa ka wada tirsan gobol galgaduud sidoo kalena ay kasoo kala jeedaan maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa la gaarsiiyey dhaawacyada kuwaas oo lasoo sheegayo in qaarkood ay aada u liitaan wararka ugu dambeeyay caawa aan halkaa ka helino waxay sheegayaan in dhinacyadu ay sor fadhiyaan waxaana mar walbaba la filan karaa in dagaalka uu mar kale qarxo mana jirto cid dhex gashay oo markaa ciidamo ka kala ama ciidamo ka tirsan maamulka oo markaas dhinacyadu kala qaaday iyo waawaan kale oo socoto oo lagu doonayo in lagu xaliyo dhinaca kale warbaahinta waxaa la hadlay odayaasha dhaqanka waxaayna markaas siyaabooyin kala duwan ay baaq ugu dareen beelahaas walaalaha ay ku dagaalamayaan deegaanadaasi galgaduud ka tirsan oo markaa dagaalkooda uu salka ku hayo arrimaha la xiriira dhuldaaqsimeed iyo aanan qabiil haddaba waa kuwan qaarkood oo markaasi si adag uga hadlay arrintan dagaalkan labada maleeshiyo deegaanada galgaduud ka tirsan ku dhex maraya uguna baaqay in dagaalkaasi ay si shuruud la-aan ah ay u joojiyaan oo wadahadalna lagu dhameeyo waxyaabaha ay isku hayaan
bismi illahi raxmaan iraxiim baaga aan dirayaan caaw ugu talagalay waa baaq nabadeed waa baaq nabadeed waa baaq nabadeed waa baaq walaalaha wada dhashay oo deriska dhibaatada ka dhex taagan waayo aan ugu dan leeyahay baaqaas waxaan ka codsanayaa walaalahaasu inay joojiyaan dhibaatada iyo dhibka taagan waa wakti abaaraad waa wakti xun waa wakti mar kasta aarag iyo abaar hadday tahay aan dagaalkan iyo dhibaatadan aysa fiicnayn oo rag ku le'anayo inay sidii ay u wada dhasheen oo ay u dariska ahaayeen oy walaalku u ahaayeen oo ay wiil iyo sheedigi iyo wiil iyo abtigi iyo laba imhareeda ay ka sinan yihiin oo weligood ay isla joogeen inay ku xusiistaan oo ay maanta dhibaatada taagan inay joojiyaan ayaan baaqaas u dirayaa midda kale waxaan baaq kale u dirayaa xildhibaanada wasiirada waxgaradkao dhan culma udiinka odayaasha dhaqanka oo labadaas beelood oo meeshaas ku diriree ka soo jeeda iyo inta eeloo kalo walaalaho wax ka qaban karta in aan loo laga aamusin oon loo laba fariisan oon laga aan laga dan kabelihi aysan ka dhicin ee ay arrintaas u soo istaagaan sidii ay wax uga qaban karaan dowladda ama federaalka ama maamul goboleedka galmudug waxaan ka codsanayaa iyadana inay isu soo taagaanayso ayaguna ka aamusin aad iyo aadan waxaan oga xumahay ka aamuska iyo maaragta gurmad la-aanta aan loo gurmay waa dad meeshaas isku dhibaatayna waa dad reemiya waa dadaan ku xisaabtamayn maanta waktiga jira iyo suxuurta maanta taagan oo dagaalka socda in lagu le-do ama dad ku baaba amaana wax faa'iidaa male in maanta la isku baabi'iyo iyadoo daris layahoo la wada dhashay in maanta la isku baabi'iyo berikaa degi maydid iyo meeshaan imaameydid aaday dhibaato u tahay ha laga xisaabtamo meesha berikaa degi maydid iyo dadka la-anaya qaymaha ay kala leeyihiin ha la fiiriyo hogaaska hogaas maxamed waxaan ka codsanayaa asaguna sidoo kale baaqa u jeediyo intuu ka qaban kara ha ka qabto odayaasha dhinacaas ha kala hadlo anna hadda waana la hadlaa oo ka cajisimaa aakhirka ugu dambeeyana waa iska soo hor fadhiisan doonaa waa laysu imaan doonaa arrintaas ayaa baaqaygu caawa u ku jihaysan yahay
rasuulilah sala allahu calayhi wasalam walaalayaal anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha hogaaminta habargidir waxaan galabta halkan baaq u qadirayaa labada maleeshiyo beeleed ee ku dagaalamaya agagaarka degmada balambal ilaa muddo aana dagaalkooda halkaa ka socday ayaa waxaanu leenahay war joojiya dagaalka dagaal waa taqaaniin dhibaatada uu leeyahay waxaad ka faa'iidaysaa waa taqaaniin waa inaan dagaalkaa joojidaan dagaalkaas ha la joojiyo dabka ka lex marka aana garan halkaas waxaan maqli jiray labadaas beelood oo ku dagaalamaya ceel iyo ceelo shidaal iyo dekeday ayrborro ay kala qabsadeen ama maqal waxa ay ka faa'iideen waxaa weeye inay ilma agoonteeyaan gabdha asaayo u saaraan ayaguna ku aakhiro sheegaan war dagaalka joojiya xilligaanoo abaar iyo halaag lagu jiro in aad dagaal dib u kicidaan waa foolxumo weeye ha la joojiya dagaalka annaga ayaa hawshaas gol ahaan usoo maarta usoo diyaargaroobayna inaan dhex galno adinkana waxaan idin leenahay dagaalka joojiya dowladda galmudugna waxaan ka codsanaynaa in ay ciidamo kala dhex dhigto inta aan ka imaanayna aagga odayaal nabadayntu ka imaanayso waxaan leeyahay mar kale labada beelood halkaas odayaashooda iyo culimmadooda iyo waxgaradkooda arrintaa waa inay u istaagaano dagaalkaa lagu joojiyaa sidii loo jooji lahaa hawshaas kulli waa in laga wada qayb galaa waa in dad islaamaha nahay dad ehelaha nahay dad xidii xigaalaa layahay inuun maalin kasta dhibaato uun iska taagantaha maalin kasta dhibkeeda ilaado war ha laga hortago dadka wax magaratada oo isdilaya oo dhallinyarada oo qoriga qoriga oo garabka ugu jira ku aqliga waa aawa odayaashii iyo gabdhihii iyo culimo udiinkii iyo waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii aaway war meesha ha lagu baxo oo dagaalka ha la joojiyo oo ha lakala dhex gala dadka isku baaba'ayo islaamnimsalkooda islaamka ay tahay marka waxaan idin leenahay mar kale ha la joojiyo dagaalka wixii dhintay ilaahay baa soo yeelaya yaqaan allaha u naxariistaan leenahay wixii dhaawacana allaha bogsiiyo haddana inta hirta waa in la daba qabtaa arrintaas ayaan galabta gol ahaan ku soo jeedinaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin annaguna waa usoo diyaargaroonaynaa dowladduna waa inay hawshaas si degdega galmudug waa inay wax uga qabataa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
Thank you.
qaybihii hore ee barnaamijka wareega ayaad dhegeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya aad nagala socotaan saaxiibayaal markana haddii aanu aadno magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo xaaladeedu labadii maalmood ee maalmihii lasoo dhaafay aada u degeneed islamarkaana ay halkaas ay wada joogaan ciidamadii dhowaan dowladda federaalka halkaas ay u qaaday iyo ciidamadii kale ee ka horreeyey oo xiisad iyo buuq siyaasadeed ay ka dhalatay kadib markii siyaasiyiinta halkaa kasoo jeeday ay si weyn ay uga caroodeen in ciidamada halkaasi la geeyeyna ay ku tilmaameen in ay tahay sababta ugu weyn in lagu babo doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee beledweynena markaasi lagu qaban doono shan iyo labaatanka kursi halkaasi yaalla hase yeeshee waxaa golaha wasiirada ee soomaaliya ay shir ay ka yeesheen arrintaasi isku raacin in ciidamadaasi dib loogu soo celiyo xeryahoodii islamarkaana aysan golaha markaasi aan raaday wasiirka gaashaandhigga iyo wasaaradda amnigaba aysan ka warqabin shirka golaha wasiiradan ugu dambeyntii go-aanka wasaarahan uu ugu baaqay nacyadani sida ugu dhaqsaha badan ee xeryahooda dib ugu soo laabtan hase yeeshee ma muuqato ilaa iminka golaha wasiirada go-aankoodii in uu fulay mana jirto wax dhaqaaqa oo arrintaas ku saabsan inkastoo xiisadda magaalada beledweyne ay degan tahay haddaba maxaa haddaba siyaasiyiinta halkaa kasoo jeeday ay ka yiraahdeen tallaabadaas golaha wasiirada iyo in ciidamada dib loogu soo celiyo maxaa ka dhaqan galay maxayse tahay cabashooyinka waaweyn ee arrimahaas ay ka qabaan waxaana ka wareysanay gudoomiyihii hore ee golaha markaasi wakiilada ee hirshabeelle sheekh cusmaan barar maxamed oo marka hor weydiiyey xaaladda magaalada beledweyne sideeta waan gartay idinka aadaatiin siyaasiyiintii kasoo jeeday gobolka dabcan golaha wasiirada hadalkoodii waad aragteen oo in go-aankoodii wuxuu ahaa in ciidamo dib loo soo celiyo welina dhaqdhaqaaqaas iyo go-aanadaas lama fuli marka siyaasiyiinta halkaa kasoo jeeda haddaad tihiin arrintaas sidee bay yani idin saameynaysaa in weli aan la fulin go-aankii golaha wasiirada
runtii ciidankaas waan ka hadalnay dhammaan siyaasiyiinta bulshada qaybaheeda kala duwan ee hirshabeelle gaar ahaan reer hiiraan way ka hadleen in ciidankaas uu yahay ciidan sifa sharci aan meesha ku tegin hadda waa taa deefow cid aan muxuu ahay sifa sharci aan aan muxuu ahay meel ku teginne in ayadana sifa sharci aan ahayn ay muxuu ahay ay waafaqi doonto ama lagula dhaqmi doono runta ciidankaasi ma aha ciidan sifa sharci meesha ku tegay ma aha ciidan amar qaata dowladda soomaaliya hay-adda fuusa ugu sarrayso dalka kala dambayn uu leeyahay iyo kala sarreyn markiisaa la waayo waxay noqonaysaa qof walba sida inuu ku fashto ciidankaasaan hore u sheegayba waa ciidan doonaya ummadda reer hirshabeelle gaar ahaan reer beledweyne inay dhibaateeyaan inay xuquuqdoodii dastuuriyan ay ay dudiyaan maaha ciidan amnigaasha u tegay maaha ciidan dadkii maslaxadda reer hiiraan meesha u tegay waa ciidan dad ay meel geysteen doonayaan si sifa aan sharci ahayn inay muxuu ahaay kuraasta meesha taalla ay ku hormariyaan ama ku boobaan ama kusumaynaayaba geli wayso in beledweyne doorashada lagu qabto marka waxaan leeyahay shacabka reer hiiraan waxaan rabaa inaan u baabo ciidankaasi ma aha ciidan ifa sharcan meesha ku tegay ma aha ciidan qadarintii iyo mudnaantii ciidamada soomaaliya ay lahayn ciidan lama aha waa ciidan si istaasi loo isticmaalayo marka waxaan leeyahay la yiraa waxaana lagu rabaa waxa weeye waa xuquuqdiina dastuurigahayd waayo kuraasta meesha taalla ee shan iyo labaatanka ah waxaa dooranaya ergajaaraysa laba kun iyo xoogaha odayaal dhaqameedii oo nishan ah markii lagu dhigto waa tartamayaasha oo kursiga ay saba qof tartamaysa intii ayaa waxaa la doonayaa in xuquuqdooda la joojiyo oo ciidamadaasi lagu bedelo oo yacni lagu lagu maamulo qayb aan sharci ama qaab aan sharci ahayn runtii ciddii sharci darro timaadana waxaa lagu wadana mid walaa sharci darra bulshada reer hiiraan waxaa leeyahay ciidan ma aha يعني أنتم دويننا الله شبيننا عدو كنت فرمشن في ساعتيننا وأن من حقوق دين اللي نحبه وأن من حوها العدو الصومالي يعني لمدة وأن من في الشرع باش كتوبي أمر في رئيس الوزراء كتير أمر في هذا عشان بدي استعمل كتير بس كوح كليال أو عمر غالطة بس كلا أيام باش بس على بشرة هذه أنا horjeesta yaynuna qisadii aan hoo ahay matalaadiina shacabka ay lumin nimankaasi niman qadarin iyo sharaf ciidan lama ah waayahay sheekh cusmaano maxaa ku jaban ciidamadu waa ciidamo federaal ah oo markaa dowladdii ka socda maamulkii shabeelle madaxdoodiina waxay sheegeen wasaar markaa madaxweyne ku-xigeenka in ay sugayaan ammaanka doorashooyinka goobaha ay ka dhaceyso iyo la dagaalanka al-shabaab marka idinku walaaca ciidamadaas ha ka qabtaan maxay yihiin walaal horen waan u sheegay hirshabeelle anigu afar sano ayaan madax ku ahaa afartii sano hal intii lama jirin oo amniga shaqaynaayo ciidamo si oo yacni gaashaandhiga waa joogin guugooyna laakiin ciidan kale cusub oo si gaar loo tababari mayso meesha ciidankaas hadda waxaa loogu tala galay fiiri dowlad berdeji oo jalalasi isku gudi karaan shanta degme ee gobolka hiiraan isku gudi kara xaafadaha beledweyne qaar kamid a shabaab ayaa runtii dadka saamka dishay waxaan ognahay marka ciidankaas inuu yahay ciidan doorashadaas in lagu carqaladeeyo in lagu dhibaateeyo loogu talagalay ma aha ciidan amni cidda dhehaysa ciidankan ammaanka sugay labagalayn ammaan baa bay baahan tahay ciidankii waxaa jooga ay muxuu ahay qaranka iyo hirshabeelle booliiskiina mas-uulka ayaa ka shaqeeya may tagaan meelaha muxuu ahay dhibaatada ay kajirto shacabka lagu dhibaataynaayo nabaduudka ay ku dhibaataynayaan runtii cid walbana kama qarsoona ciidankaasna runtii waa ciidan sifa sharci darraa meesha ku jooga shacabka reer hiiraan waa duudiya waxaan leeyahay waxaas meesha ka jira iyo ciidankaasna nabad looma keenin carqaladayntiina iyo xuquuqdeena in lagu dusiyo ayaa loo keenay
waayahay dhowaan warbaahintaada hasha waxaa sheegtay in ciidamadaas yihiin ergo markaa wax dooranayso waana ciidamadii halkaa la geeyey marka caddeenma u heedaa in ciidamadaas laga dhigayo ergo markaa doorashada qayb ka noqonaya oo doorashooyinkana boobaya
walaal warkaas ma qarsoona anigu dilo weyn ayaa nahay qodobahan siyaasi ah magana yani been kuma hadlo wax kale looma keenin doorashadaas in lagu hor joogsada ayaa lagu tala galay mana dhici doonto ilaahay idinkii laakiin shacabka reer hiiraan ayaan leeyahay maxay ahayd muxuu ahaay inay iyaga laftooda ay feejigiyihiin ama ay og yihiin waxa meeshaasi loo geeyey marka annagana waa joognaa ra-iisul wasaarihii dalka ugu sarreeyay amniga doorashada yani madaxa ka ahaa ayaa muxuu ahaay amarkii amarkiisa ayay diideen waa dareemi kartaa marka ciidan aanan ka amar qaadinaynin wasaaraddii gaashaandhigii ka tirsanaayeen iyo wasaaraddii amniga iyo ra-iisul wasaaraha sifada ay meesha loo geeyey waa saabi kartaa qof kasta alla ayaa saabi kara ay isaga waayaan duulo bato waxay isaga waayaan maxaad waxay isaga waayaan caal cali cadow meesha waxay suwan ogyihiin iyo dadka lagu dhibaataynaayo marka waa dad gaaban baa laleeyahay waana hadda wax aan shaqayn doonin laakiin waxaan rabaa dadka meesha jooga inay arrintaasi runtii aad u ogaadaan ciidankaas meesha joogana ciidan xalaal lama ah waayahay sheekh cusmaano laakiin waxaa laydinku eedeynayaa siyaasiyiinta halkaas kasoo jeeda inaad markaasan aadan heli karin kuraasi golaha shacabka baarlamaanka doorashada hirshabelle lagu qabanayo marka sidaas aweed marka dana kale ayaad ka aragtay in ciidamadan aad tirahdaan waa ciidamo lagu boobaayo doorashooyinka markaa ma ahan ciidamo sugaya amniga arrintaas ma jirtaa oo haddii aad doorashada kuraasina aadan heli karin miyaa ahayn in aad la shaqaysaan maamulkii
adeen anu ummadda soomaaliyeed mas-uulka ayaan soo qabanay waa nala doortay waxna waan doorannay ciidankaasna ciidan saxan waxaa kugu kugu daliila soomaaliya waxaa jiraa sawir ama hospital ka dhan ra-iisul wasaarihii dalka ugu sameeyey amarkiis marka dawladda iyo xukuumadda jaangooyada siyaasadeed waxaa iskale golaha wasiirada way la hadleen waxay ku yidhaahdeen muxuu ah ciidankaasi meesha yani si sax uma joogo ha la soo celi way diideen marka taas ayaa runtii kugu muuqanaysa waxaan kaloo rabaa intaas inaan ku darsado dalagulayda runtii tabasha oo kamida beelaha degan beel kamid ah ayaa ka jirtay oo taas oo kale oo ay hirshabelle wax kadanayeen waxaan leeyahay tabashadiina hirshabelle waxay ku saabsan madaxda ayaa u taagan waan xalinaynaa madaxweynaha hirshabellan waa iswarfadiisin doontaa runtii madaxweynaha waa asaasi hirshabelle inuu midnimada ummadaas ka shaqeeyo ayaa loo doortay laakiin waxaan leeyahay idinku kacdoonkiina aad meesha ka wadeen haddii uu ku ekaay xuud oo xamar la keenay kuwa madiinkeena oo ciidamada ah ayaa ka daran waxaan leeyahay kacdoonkiina halkaas ku wada hirshabelle muxuu ahay waxay idinka jira annagaa joogno oo muxuu ahaa adin la baadidoodayna si nabadda waxa sidooni ah laakiin ciidanka meesha jooga de kacdoonkii meesha jooga aadkiin maanta reer hiiraan ayaa dira badan ka haystaa ciidankaas inuusan ummadaas dhibaatayna ka shaqeeya kana hortagaan leeyahay kacdoonkii meesha ka jirin runtii aad iyo aad baa muxuu ahaa iyaga burinayaa inay ka hortagaan waya hadda markaa halkee ku dambeeyaan ciidamadii magaalada la geeyey oo markaas dowladdii federaalka halkaas ugu qaaday maamulkiina ay sheegeen in marka ay ka shaqeynayaan ammaanka waxaan la soconaa in shirkii golaha wasiiradana weli aan la fulin marka haddii aad idinku aad isla hadasheen siyaasiyiintiina haddaad tihiin oo halkaa kasoo jeedaa halkee bay waxaad marayaan maxaase xiga talaabadun kala qaadaysaan
dadka siyaasiyiinta way hadleen in badan bay hadleen oo ay arrintaa ka digeen siyaasiyiin hore iyo kuwa hadda waqtiga ka dhammaaday annaguna dadkaas ayaa lamidnahay dadka ka hadlay ayaa kamid ahay ciidamadaas hadda yani iyo hadda meel uu guuraayo hama hadda xaafadagaaya ayaa runtii xogta ku haynaa laakiin waxaan leenahay mas-uuliyiinta reer hiiraan ama reer hirshabelle ee dhahaayo ciidankaas waa ciidan amnigisu waaye anaga marka ugu horeysa intaad madax ka tihin waa hirshabelle waa hiiraan xasabadina in ay dadka reer hiiraan qaybsamaan oo reer hiiraan ay ay koox koox noqdaan ama ay sadisibna waa xaqsanaydina ciidankaas waxa loo keenay way ogyihiin waxaan leeyahay midnimada iyo wadajirka reer hiiraan maamulka meesha ku jira waxaa ka shaqeeyaan inay konfaransiga ayaga qayb ka noqonin doorashadana waxay wanaagsan tahay in ummadaas inta la dhex dhigo muxuu ahaaye doorasho hufsan oo xor iyo xalaala oo habraacii lagu tala galay ay go-aamiyeen golaha wada tashiga oo ra-isul wasaaraha madax u yahay in la qabo laakiin haddii laisku dayo in ciidankaas sifada meesha lagu geeyo wax lagu boodo runtii waxaa iswaayin doona dad badan oo hadda yani maamulka kawada dhexeeya ayaa iswaayin doona runtii anina weligay kama shaqayn khilaaf laakiin waxaan jeediyaa dadkaas reer hiiraan ilaa abujus gareeya oo ay abujus gareeyaan dad ayaguba aan meesha tegi karin ee teleefona dirdiraya marka taas waxaan leeyahay maamulka meesha ka jira waan idin ixtiraamaynaa saaxiibadeen baad tihiin aad baan runtii idinku soo nahay waan sooguma shirayna waana wada shirayn doonaa laakiin shacabka reer hiiraan ama reer hirshabelle dhibaatadiisa ha ka shaqaynina sidoo kale waxaan rabaa inaan u baaqo madaxweynaha dowladgoboleed hirshabelle madaxweyne waxaa tahay madaxii hirshabelle ugu sarreeyo waxaan adiguna kaa codsanaynaa inaad ka shaqaysid midnimada inaad ka shaqaysid wadajirka inaad doorasho hufsan aa lagugu yaqaanaa aad muxuu ahaayo yani oo reer hirshabelle u qabato inaadan muxuu ahaay dad danagaar leh inaadan yani dad garab u siina sida madaxweynaha waan quruxilinaynaa waxay konfaraska hojexda yidhaad hadday ka jiraan anaa kala shaqaynayna madaxweynaha aniga waxaan muxuu ahaa runtii asaaskii hirshabelle ayaa runtii madax ka ahaa mar kale waxaan jeclahay in hirshabelle cadaada ku istaagto horumarkeeda iyo wanaagkeeda iyo dabadideeda ayaan jeclahay laakiin dad waxaa jira hirshabelle aan dan ka lahayn ee maanta yani daawahaya shan iyo labaatanka
halkan soo fadhiiso marxaba igahoo farxadaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuunka weyn fred wasaqda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balance ku qubaysato ku maydhato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxa nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
iisho maamiyo macaan badana u maca cabitaanadan arkay waa cabitaan buda ah oo aad qasanayso weliba waa ku qaso laba liitar oo biyo ah maamiyo mwah! sokortiisana wuu wataa sidaas ayaa isku filan loogu bixiye cabitaanka maamiyo horta maxaad ku dooratay dhadhan macaan isku dheelitiran carab kuna jeclaado shid iska dheh weliba ku darsoo maamiyo da gaara ma leh qof yar iyo qof weyn wuu ka dhexeeyaa waadna dhihi kartaa isku filan shid iska dheh maamiyo qof helaa cabitaan helay shid iska dheh waana mid kaloo ay kuu keentay shirkadda sagal shid iska dheh waxaad ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo kugu dhow ama ugu hagaag shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku kala leh bakaaro qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarfiraha ama waac lambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
fariin muhiima waa faallada iyo faaqidaada shirkadda sagal wholesalaris
shirkadda sagal wholesalaris waa shirkad ka tilmaaman shirkadaha ganacsi ee dalkeenna ujeedada ugu weyn ee shirkadda sagalna waa in qofka soomaaliga helo badeeca u qalanta oo taya leh shirkadda sagal wholesalaris agabyada ganacsi ay dalka keenaan inay yihiin kuwa tayo wanaagsan leh lana hubiyo waxtarkooda waxaa u qiray macaamiisha isticmaasha badeecooyinka shirkadda shirkadda sagal wholesalaris waxay had iyo jeer ku dadaalaan gaarsiinta shacabkeenna agab waxtar iyo faa'iido u leh waxaanay shirkadda sagal wholesalaris meesha ka saareen baahidii loo qabay agab tayo fiican leh shirkadda sagal waxa aad ka helaysaa saabuunta iyo oomada caanka ah ee b ee looga haray nadaafadda dharka iyo jirkada shaambadii timaha ee shine and glow firdi malaasta oo hadda lagu soo kordhiyey noocyo hal liitar iyo nus liitar ah indomiye dhadhan macaana cabitaankii qarnigan ee maamiyo isku filan iga dheh saabuunta white balancy iyo qaar kaloo badan dhammaan agabyada sagal wholesalaris waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama isla shirkadda sagal oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro sarafyaraha ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayada waa muhiim
waa arrin aad u muhiim ah in soomaaliya ay xushmayso qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah inta lagu guda jiro doorashada nagu soo fool leh ee labada kun iyo kow iyo labaatanka farxiyo maxamed waa wariye ka shaqaysa magaalada muqdisho guriga marka laga hadlaayo waa hooyo mas-uuliyaddii gurigay heesaa maadaama qof kale uusan jirin oo waajibaadkii loogu talagalay waa hooyada inay gurigeedii kontaroosho ilmihii laakiin marka loo soo baxa dhinaca siyaasadda way ka duwan tahay arrintaasi waxay uga duwan tahay marka horeba dadka soomaaliyeed badankood waxay aaminsan yihiin marka laga soo tago baraarujinta yaroo hadda socota in dumarku loogu talagalay guriga shaqadaasna inay ku ekaadaan oo go-aankii guriga wixii guriga lagu soo kordhiya dumarka soomaaliyeed in ay doorkoodii in ay qaataan inay usoo diyaargaroobaan aysan ka yeelin in la dhaho dumaraa tahay ma samayn kartid markasta raggaa kaa mudan meeshaan raggaana maroonkaa ah dumarkuna ay ogsoonaadaan inay waxaana ay tahay waxay xaq u leeyihiin sida ay qofka dumarka ay xaq ugu leedahay inay wax barato xaq ay ugu leedahay in ay business samaysato inay xaqaas oo kale ay ugu leedahay inay shaqaysato in ay go-aankii qayb ka noqoto inay siyaasaddii ku biirto inay bulshadii door ku dhex yeelato marka waad dareemi kartaa dad bulshada nambarkaas ka ah maanta inaysan inaysan doorkoodii siyaasadeed aysan muuqanin boqolkiiba soddon waa meesha ugu yar oo lasoo qabtay oo laleeyahay maanta dumarka soomaaliyeed waa in nambarkaas ay buuxiyaan laakiin waxaan leenahay nambarkaasi nambar ka badan dumarku ay keeni karaan wax xadidi kara ma jiro haddii la siiyo fursad sinaana fursad sinaanaana waxay imaan kartaa marka fursad sinaan goobta shaqada ay imaato fursad sinaan xilalka ay yimaadaan fursad sinaan xitaa loobada siman yahay goobta go-aan gaadhista meesha waddanka laga hagaayo hanka dumarka soomaaliyeed maahna meeshu inuu ku ekaado annaga waxaan rabnaa ama boqolkiiba soddon aan buuxin karnaa aan aaminsanahay marka dumarku nambarkii loogu talagalana ay buuxiyaan taasina waxay ahayd farxiyo maxamed oo ah wariye ka shaqeeya magaalada muqdisho oo ka hadlaysay muhiimadda ay leedahay in la xushmeeyo qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ah doorashada labada kun iyo kow iyo labaatanka
shaambadee shaambada qarnigan ma emeron shaambo oo hal liitar ahbaa yes laakiin sideed ku ogaatay
emeroshanba waa la hubaa tintii lagu mayro midabkeedu dhalaal iyo madow indhahana jeclaysta eegmadooda tintii lagu mayro emeron shambo jajabiyo agoolmaafish quruxdeeda waadix dhagdhag emeron shambo waa hal liitar waana mid kale ee ku keentay shirkadda sagal shaambada emeron waxa aad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow ama shirkadda sagal wholesalers oo xarumo ku kala leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro agagaarka sarifyaraha ama waa nambarka gaaban ee afar afar shan shan sagal tayadu waa muhiim
dhabiya dhexe barnaamijka ah wareegii wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan ee magaalada muqdisho ayaa isla soo gaarnay akhyaartan dhegeystahay waxa aan kusii soconaynaa qodobadii hordhaca barnaamijkeena caawa wareega wararka afar labaatanka saac ee dalsan aad kusoo maqasheen markaana haddii aan idno maxkamad ku taalla puntland ayaa xukunno kala duwan waxa ay ku riday shabakad markaas ay ku eedeeyeen in markaas weyn ay ula shaqeynaysa al-shabaab mar iyo shakhsiyaadkii markaasi shabakadaasi ka tirsanaa oo dhinacyadu ay howlgallo kala duwan ay sameynayeen maalmihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka puntland ee ku suuro gashay in gacanta ha lagu soo dhigo isla ugu dambeyntiina markaa maxkamaddu ay xukunto waxaa markaasi dadkan ay gaarayn ilaa iyo toddobo ka tirsan al-shabaab oo ay dhinacyadu ku hedeyeen farax faysal salaad cabdullaahi faysal xuseen barqad cawil xirsi iyo dhiibaan aadan muuse ayaa maxkamadda ku xukuntay dil toogashaa sidoo kale cabdiqani faarax iyo sidoo kalente waa cabdiqani faarax cabdullaahi ayaa maxkamaddu ay ku xukuntay soddon sano oo xabsi ah halka cabdiraxmaan cawil maxamed ay maxkamaddu ku xukuntay labaatan sano oo xabsi ah maxkamadda ayaa sheegtay in shabakadaas ay qaraxyo iyo dilo qorshaysan ay ka fulin jirtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haddaba waa kan gudoomiyaha maxkamadda oo markaasi xukunka ka aqrinaya warbaahinta
ujeeddo eedda xeer ilaalinta maanta oo bishu tahay toddobiyo labaatankii bishii koowaad labada kun labaatan labaatan waxaa xafiista xeer ilaalinta ay hor keentay maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus maxaabiista horteeda fadhida oo kale ah farxaan faysan salaad xirsi sagaaliyo toban jir ina ubax axmed weheliye cabdulaahi faysal xuseen ciid jir ina xaali maxamed xaashi barkhad cawil xirsi nuur jir ina baar liin cali xasan liibaan aadan muuse jir ina nimco xasan mahdi cabdiqani farxaan cabdulaahi jir ina khatro maxamed nuur cabdiraxmaan cawil maxamed jir ina samsam salaad shareecada islaamka iyo qodobada xeerka loo gafay aayadaha qur-aanka oo aan soo akhriyi doonna haddii allaha awoodda la oggolaado iyo xeer nambartain qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad iyo iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed faahfaahinta eedda xeer ilaalinta tixraac xaashida sumadeed u tahay ba'da isbaaro a e d isbaaro ja isbaaro ma rif lambar isbaaro zero zero one gobolka mudug gaalkacyo lana qoray kii bishii labaad kuna saabsanayd gungaarka eedaysanayaasha sare ku qoran eedaysanaha koowaad farxaan faysal salaad wuxuu ku biiray xarakada al-shabaab kii waxaa tashkiiliyey amiir jeri maxamed axmed cali cuuki oo ahaa al-shabaabkii horey loo laayey waxaana qoray al-shabaab barkad cawil xirsi nuur oo waxaana xukumay tiimkaas amiir cabdulqaadir axmed umal marxuum cabdulqaadir axmed umal abu cabdalla wuxuuna al-shabaab u qaabilsanaa farxaan faysal markii la qoray kadib tashkiilinta duridda dhallinyarada iyo abniyaadka intuu al-shabaab la shaqaynayay wuxuu tashkiiliyey ilaa siddeed nin waxaana ka mid ahaa cabdiraxmaan cawil maxamed siig siigayste liibaan aadan liibaan jareer kuluw kuluw waa cabdiqani farxaan cabdulaahi cabdulaahi faysal xuseen ciid abu jongo eedaysanuhu intuu la shaqaynayey ururka argagixisada al-shabaab wuxuu ka qayb qaatay ama goobjoog ka ahaa ilaa libiyo toban dil waxaana ka mid ahaa dilkii ugu horreeyey wuxuu gacantiisa ku dilay abaaaiyododobadii bishii toddobaad masaajidka dulqarnayn salaadii cishe kadib gaashaanlo sare cabdirashiid xasan xaashi gebigebi sahanka waxaa lahaa cabdiqani farxaan kuluub waxaana la socday barkhad cawil xirsi nuur iyo liibaan aadan muusej kaaku dilkii labaad wuxuu dilay wuxuu ku dilay jiiro cabdulaahi yuusuf kii bishii labaad abaaro kow iyo labaatankii b m saacaddu markay ahayd fiidnimo marxuum maxamed yuusuf xayir asaga iyo liibaan aadan muuse iyo majongo waxaana la dilay liibaan aadan muuse cabdulaahi faysal hubinta meydka waxaa lahaa cabdiqani farxaan kuluub dilkii saddexaad waxa uu dilay marxuum xildhibaan mukhtaar cumar axmed tiinle taariikhdu markay ahayd kii bishii saddexaad oo uu ku dilay makhaayadda oo ahaayo gacanta koowaad waxaa lahaa barkhad cawil xirsi nuur tan labaad waxaa lahaa farxaan faysal salaad dilkii afraad wuxuu dilay gaashaanla dhexe xaashi aadan cilmi xaashi fari taariikhdu markay ahayd kii bishii kow iyo tobnaad kii abbaaro salaada maqhrib horteeda maydka hubintiisa waxaa lahaa cabdiqani farxaan kuluub dilkii shanaad wuxuu dilay bashiir maxamed xaaji kii bishii labaad xaafadda garsoor aagga durdur hubinta waxaa lahaa cabdiqani farxaan kuluub eedaysanaha labaad cabdulaahi faysal xuseen ciid jir ah ina xaali maxamed xaashi ku dhashay gaalkacyo degan gaalkacyo shaqada arday dhigta jaamacadda east africa wuxuu ururka argagixisada al-shabaab ku biiray waxaana ku daray ururka al-shabaab amiir jeri wuxuu u qaabilsanaa ururka al-shabaab dadka la dilo hubintooda inay dhinteen iyo in kale wuxuu hubiyey dhimashada afar qof wuxuu ka soo hubiyey inay dhinteen isbitaalka guud ee gaalkacyo gobolka mudug gaalkacyo magacyadooda ma sheegin marka laga reebo marxuum maxamed yuusuf xirxir wuxuu sheegay meelaha lagu dilay oo kala ah jiira cabdulaahi yuusuf oo xirxiirkaa lagu dilay makhaayadda ohaayo oo lagu dilay xildhibaan mukhtaar masaajidka abahureera oo lagu dilay ninka la yidhaahdo cismaan farey maradoon hutel jubba oo lagu dilay ayaanle ildheere maxamed wuxuu sheegay inay dileen dadka la laayay kow amiir jeri barkad xirsi nuur muniir faysal cali jareer ama cali kaaku cali aadan muuse iyo isagoo ah cabdulaahi faysal xuseen ciid wuxuu sheegay inuu u hanjabi jiray jeri isagoo ka wici jiray taleefon nambar wuxuuna wax ka dilay marxuum maxamed yuusuf xayir labiyo labaatankii bishii afraad labadii kun iyo soddobiyo tobankii eeday sanaha saddexaad barkhad cawil xirsi nuur sagaal iyo toban jir ina baarliin cali xasan ku dhashay gaalkacyo degan gaalkacyo eedaysanuhu wuxuu ku biiray ururka al-shabaab bishii libiyo tobnaad labada kun toddobiyo tobankii waxaa tababarka siiyey amiir cabdulqaadir axmed umal wuxuuna u qaabilsanaa dilalka qorshaysan waxaa ururka al-shabaab ku soo daray amiir jeeri wuxuuna ka dhigay horjooge kooxeed waxayna ahaayeen lix nin oo kale ah muniir faysal barkhad oo asaga ah cabdulaahi faysal iyo cabdiqani farxaan liibaan aadan muuse cabdiraxmaan cawil maxamed eedaysanuhu wuxuu ka qayb ka qaatay dilalka marxuumiinta hoos ku qoran oo lagu dilay masaajidka dulqarnayn iyo makhaayadda ohaayo waxaana lagu dilay marxuumiinta kale ah gaashaanlo sare cabdirashiid xasan xaashi marxuum ekis xildhibaan mukhtaar cumar oo uu gacantiisa ku dilay mukhtaar waxaa la dhintay mukhtaar ibraahim sheikh oo ay dileen waxaana ku dhaawacmay rasaastii ay rideen asaga iyo kooxdiisu askari ka tirsan ciidanka dowladda puntland oo lagu magacaabo cabdisalaam salaad kadawi gacanta koowaad waxaa lahaa barkhad tan labaad waxaa lahaa muniir muniir markaan leeyahay waa farxaan faysal waa ninaas dilkii ee labaad wuxuu dilay marxuum gaashaanle dhexe gaashaanle gaandi cismaan xasan nuur oo lagu dilay la dilay labiyo labaatankii bishii afraad labada kun toddobiyo tobankii asaaga xero inji abbaaro sagaalkii fiidnimo dilkii saddexaad wuxuu dilay marxuum ekis xidigle cismaan xaaji xuseen cismaan fari oo la dilay tobankii bishii afraad labada kun sagaaliyo tobankii masaajidka abu hureyra dilkii saddexaad waxay durdur ku dileen nin aysan magiciisa sheegin gacanta koowaad waxaa lahaa muniir tan labaadna waxaa lahaa barkhad howlgallada iyo dadka la laynayo waxaa ku amri jiray amiir jeeri lacagta howlgalka waxaa siin jiray amiir jeeri mar wuxuu siiyey konton dolar marna toddobaatan dolar bastooladaha waxaa lagu wax lagu dilayo waxaa u soo qaadi jiray amiir cabdulqaadir axmed umal waxay u sheegeen al-shabaab inay diinta u adeegayaan dabadeedna waxay ku yidhahdeen dadka ha la laayo waa gaale eedaysanaha afraad
hagaag saxbiga guud ahaan caw barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacadaha deex dalsana magaalada muqdisho halkaasi uu ku egyahay barnaamijkan xigiisan dhax ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo